ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنا إخوتي في العقيدة ورمضان waxaana filayaa waa waqti malaa dadku daalay laakiin waxaan isku dayayaa inaan kelimaad kooban in sha allahu tacaala deriskan ku soo koobo deriskan waxaynu kaga hadlaynaa ataaqat almuhadara awoodaha allayna siiyey subxaana wa tacaala ee aynu dayacnay ama se aynan adeegsanin ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay wuxuu nimco idinku galladaystay wuxuu badhaadhiya sareediya barwaaqo idin siiyey haddaad tirisaan baa alla leeyahy subxaana wa tacaala ma koobi karaysaan nimcooyinka alle subxaana wa tacaala ma aha wax tiro lagu koobi karayo laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iidaysannaa ama se adeegsannaa dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin amase aynan ku qanacsanayn maalan waa ramadaan dadku inta badan qur-aan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaad iyo duca ayuu ku jiraa markaynu milicsanno in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn markaad aragta awooddooda juhdiga tamartay bixinayeen waxay yaqaaneen waxay qaybsanaayeen marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana maanta waxaan ku dhuftay kutub rijaal ama taraajumka ayaan xafid alqur'aan ku qoray dabeetana waan gala waxaan eegay bal culammadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanaya uun waxay qur-aan hayeen maan arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo qur-aan iyo intaasoo kitaaboo kale u qaybsanyahin qur-aan qura innagu keenna qur-aanka qayba ayaa maa shaa allahu taagante kaasaynu majiirana afarta ku tilmaamna waxaa la yidhaahdaa intaasoo xaafid baynu leenahay ama hebel waa xaafid laakiin markaynu salafkeenni akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda waxaad moodaa dad kowkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno oo kaanama marka lagu yidhahdo waa bukhaari intaasoo boqol oo kun oo xadiid buu qaybsana waa imaamu axmed oo hal milyan oo xadiid buu hayay waa awsaaciyo intaasoo boqol kun oo xadiid nin walba marka lagu yidhahdo boqolaal kun oo xadiid oo maca sanadkiisa wata iyo wuxoo dhan baan kitaabba ku qorayna uu korka ka watay bale ay subac u fadhiisan jireen sidaynu qur-aanka subaca ugu fadhiisanaaba ay xadiidka subaca ugu fadhiisan jireen dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaada buu ku dol akhriyi jiray wuxuu maxfuudaadkiisao dhan intuu ku dol akhriyo ayaa laysla sixi jiray oo la kala eegi jiray innaga maxaa daaqadan iyo awooddeenii xaggay ka baxda dariskan markaa maanta aan isku dayaya inaan akhriyaa waxa weeyaan waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu jange garayno muraayadaynu xidhannay aada u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurtogelin kari waayeen inay noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in daaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamme ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinimo maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu israno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal ha dhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awooddii iyo daaqadii allayna siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaalmaa ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadulwaxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad soddon maalmood ku qaybto markaasaan sidhi waa hariib war mala soddon maalmood qur-aankii a taqaanay soddon malaa laguma qaybo soddonkii maalmood meeshay ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo lixdan iyo saddex beyj lixdan iyo saddexdaa beyj runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska beddelaya waxa uu xisaabiyo uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shayoo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma waalcaziima waalmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaan waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodi inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye soomaalidu waxay idhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaa bay idhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefkaa geela weyn hogaamiya marka aakhirunbuu xooggiisa arkaa bay idhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awooddii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacala oan adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo alsuxba asaalixa almushajica in la helo dad fiican oo aad gargaarsato oo raacdid oo aan muhbitiin ahayn aan dad dhulka kugu nabaya ahayna dad kor kuu qaadayo kor kuu sii wadaya waxaa laga yaabaa weli inaa u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa qur-aanka soddon maalmood saaad ugu qaybaysaa inay masalo riyaa tahay waxa uu sameeyey camaliyo xisaaba xisaabtu waa waxyaabaha ugu konkreetsan ee bini aadamka lagu qanciyo camaliyo xisaaba buu sameeye wuxuu ku tilmaamay beyjka qur'aana imisaad ku qaybi kartaa beyj qur-aanah aan xisaabta xagga kale ka soo maro jiska qur-aan imisaad ku akhridaa ninka gaabiyaa nusa saacu ku akhriya ragga carabka fududinana rubuc saac meelahaasay gaadhsiin karaa mutawasituna labaatan ilaa shan iyo labaatan ayuu ku akhriyaa haddaan idhaahdo jiska nusa saacaad ku akhridaa jiska qur-aan waa imise beji markaynu qaadanno dabcadatan cuhmaan taaha uu qoray yani musxafkan aynu akhrina nin baa gacantiisa ku qoray madbacad iyo waxaa maaha nin baa gacantiisa ku qoray cumaan taaha kitaabkan uu qoray wuxuu u samaysan yahay qaab ah shan iyo toban sadar beyj kastaaba inuu ka kooban yahay aayad inuu ka bilaabmo aayadna uu ku dhammaado jis waliba labaatan beyj inuu yahay marka laga reebo jiska koowaad ee faatixada iyo intan la qurxiyey kaasi waa koob iyo labaatan beyj marka laga taga isna jiska ugu dambeeya ee jis cammo ah oo isagana suuradaha calaamadahan udhexeeya lagu tiro badiyey isna saddexiyo labaatan beyj ama qur-aanka caadigaa wuxuu ku qoray maxay labaatan beyj jis kastaaba saa daraaddeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay lix boqol iyo afar beyj haddaynu idhaahno labaatan beyj ayaad gaabisaayoo nuso saaco ku akhridaa nuso saacu beyjkii misaad ku akhriday marka labaatan soddon daqiiqadood u qaybi waa daqiiqad iyo badh socaynka maaha beyjka waxaad akhriyi kartaa daqiiqad iyo badh qofka gaabiya ee soddon daqiiqadood jiska ku akhriya beyjkii wuxuu akhriyi karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhriyi karaa sadar imisaad ku xifdiyi kartaa markaad imise jeer ku celiso hal sadar maalan qul huwa luhu musxafkaasi waa laba sadar qulhuwallaha nuskii imise goor markaad akhridaa baad qaybaysa yani musxafkaa markaynu eegno qulhuwallaha nuskii waa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid intaasaa ah sadar ilaa lam yalid imisaad ku qaybaysa markaad imise goor akhrido mar laba saddex afar shan lix toddoba siddeed imisaad ku qaybi karaysa haddii aan idhaahdo maalan shan jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarkaa markaad akhrido shan iyo tobanka sadar imisaad ku akhriyaysaa marka yacnii sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha bajkii minute iyo badh baad ku akhriyaysay minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay bajkaa labaatan jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nuso saaci bajkaa labaatan jeer inaad akhridaa waa maxay waa nuso saaci wuxuu leeyahay camaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahda buu yidhi shan jeer akhri oo si fiican u akhri saddex jeerna muxaawalee siddeed jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahda buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan labiyo toban daqiiqadood baa bejka lagu qaybaa laakiin waa labiyo toban daqiiqadood oo aad tarkiisa leeday bay idhaahdaan waa labiyo toban daqiiqadood oo aanad meelle u jeesanin idan haddaad bejkii labiyo toban daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan weli la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo bejka haddaad labiyo toban daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo shan nusa saac akhri qur-aanka shanta salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa waa afar saacadood iyo badh afar saacadood iyo badh labiyo toban daqiiqo haddii lagu dhufto lixdan loo qaybiyo waa imisa waa shan waa shan bej dad min saacad kasta shan bej baad qaybi kartaa haddaad shan intaa ku dhufato waa labiyo labaatan bej iyo badh macnaheedu waxa weeyaan afar saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka ah labiyo toban daqiiqo raacayso labiyo labaatan bej labada bej iyo badhka tuur labaatan bej waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyey haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybaysaa waxa weeyaan toddobiyo labaatan maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban soddonkii maalmood uu sheegaya wuu ku qaybi karaa waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo mustaxiil waxaana iska xisaabaadaad sheeg sheegtay sheekhe practicalka laguma hayo bracticalka haddii asbaabo la helo waa wax suurtagala waxaa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka a aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaamu zuhari qur-aanka markuu baranayay sideetan casho ku qaybay yani sida bale hishaam ilkalbi waxaa la yidhaha saddex casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan badan badan markaad taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxaa odhanaysaan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariqa ahayn aan hadda jooga haddaba tilmaamo ilahay horta wuxuu ina leeyahy wa fii anfusikum afalaa tubsiruun wacallama aadama alasmaa'a kullaha aadam magac oo dhan baa ilaahay baray subxaana wa tacaala aadam caqligiisu wuxuu qaaday wax cajzi geliyey malaa'igta aadam caqligiisu waxa uu qaaday maxay sida qur-aanku tilmaamayo wax cajsi geliyey malaa'igtaba aadan caqligiisu qaaday si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay haddii aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhriyi karo waxba lama baran karo wax waa sacab waa col hortiijabayay taasi haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan badan badan oo fududaanaya baa jira bal aan bacdi tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena ayaa waxay tidhi waxay igu qaadatay ali cimraan iyo albaqra inaan qaybaa toddoba sannadood kadib ayaa bil ramadaan shan iyo tobankeedii baa ninkaygii wuxuu yidhi bay tidhi waan ictikaaf tegayaa waxaan qabanayaa baytullaahi alxaraamka afar carruurana waan haystaa bay tiri waan werwaray marka meel aan reerkaiyagu deganayna waan deganay dabeetana maxaad qaban doontaa shan iyo tobankaa cashee ramadaanka ee odaygii maqanyayey ayaan isweydiiyey bay leedahay anigoo aada u mahmuuma bay tidhi aada u wareersan baan internetka galay waxaan helay bay tidhi websitekan akademiya xufaad alwaxyeyn waa sheekh cali rabiic sheekh cali bni saciid alrabiici websitekiisa waa website dadka qur-aanka qayba ay galaan ayaan galay bay tidhi dabeetana sheekha websitekiisii markaan eegeegay ayaan waxaan ararkay bay leedahay qola meesha ku qoratay saddex casho ayaan baqar iyo alicimraan ku qaybna anna toddoba sannadood bay igu soo qaadatay bay tidhi albaqre iyo alicimraan inaan qaybo waxaan arkay bay tihi dumar le saddex maalmood baan ku qaybnay albaqra iyo alicimraan dabeetana waxaan sidhi buu ii tidhi maad bal qoladan waxa wax ka bedelay maad adna geshi website-kan isregister gareeyey bay tiri waxaan idhi waxaan rabaa inaan memberka noqdo dabeetana waxay gashay dowraad uu bixiye sheekhu oo la yidhaahdo dowraad taqyiir ilcaqli buu bixiyey dowraadkiisa dowraadka maanbedelka ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tihi munabah baan saacad yar baan halkan dhigtay bal inaan bejka tobankan daqiiqa labiyo tobankan iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyey bay tihi oo toban daqiiqadood baan bejkii koowaad ku qayba dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tihi subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo labadii iyo barhkii duhurnimo in yar baan jiibsaday kadib baan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyo saddex jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyey bay tiri oo saddex jis baan qaybay lix maalmood markaan marayay bay tiri lix iyo toban jis baan qaybsanaa lix maalmood markaan marayay lix iyo toban jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyey bay tidhi inaan siddeed daqiiqadood bejka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe shan daqiiqadood umaan bej kasta ku qaybi jirin gabadha tan male caqligeeda caqligeenna ka weynaa aan hore isaga dhaaf mucaasim haweeney kaleo la yidhahdo iyadu waxay leedahay anigu waxaan sameeyey masale la yidhaahdo alictikaaf bilqur'aan baan sameeyey bay tidhi labaatan maalmood unbaanan qur-aan ku qaybay hariiba labaatan maalmood baan qur-aan ku qaybay bay leedahay weliba bay leedahay maan ahayn qof dumar oo cidlo joogtee afar carruura iyo aabbahood iyo guriga iyo reerkana waan maamulayo waan waday bay leedahay habeenkama maqnayn saasi daraaddeed baa waxay sheeganaysaa ay leedahay dowraadka sheekhaasi bixiyey bay tidhi cali rabiic cali bnu saciid dowraadkiisa taqyiirulcaqligaan dhegaystay kadib markaan dhegaystay ayaan bilaabay bay tihi mise maalintii hore horta lix safxadood baan qaybay bay tihi waan wadayo markii dambe waxaan gaadhay bay tihi inaan labiyo toban safxadood qaybi karo maalmihii ugu dambeeyey waxaan gaadhay bay tihi inaan konton safxadood qaybo maalintaan khatimayo inaan laba iyo toddobaatan safxadood baan qayba labiyo toddobaatan safxadood waa imise safxaddii haddaynu nidhi jisku waa labaatan safxadood imisuu noqonaya saddex jis iyo badh iyo dheeraad weliba laba iyo toddobaatan safxadood baan maalintii u dambaysay qayba bay leedahay laakiin imisee ku fadhiday waxay leedahay afar iyo labaatankayaga saacadood siddeed ilaa toban saacadood baan xifdi u fadhiyey siddeed ilaa toban saacadood ayaan xifdi u fadhiyey waxay ku tilmaamaysaa habeenkiina laba saacadood baan seexan jiray maalintiina laba saacadood iyo badh baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaab yarun baan qaadan jiray in yarun baan indhaa guduudsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugaya bay leedahay inaan dhammeeyo waxaa laga yaabaa inaa masaa'ilka kan ka yaaban tihiin laakiin waxay yidhaahdaan haddii sababta la garta bay yidhaahdaan batala alcajab wax waliba marka aad sababta garanayn wax weyn buu kulayo aad ka yaaba dayurad cirkaa maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa haya baad isweydiin laakiin haddii lagu dhigdhigo say waxu duulaan iyo saas aad waxa ha warin waxan baa laysu geegeeyaa baad leedaa waa iska kacaan waa kula fududaanaysaa yacni qofka bini aadamkii marka uun sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihin oo wax adagoo weyn bay leeyihin laakiin haddii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax laguu sheego wuxu way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyey subxaana wa tacaala maskax maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna markaa lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa two point five percent wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa kun saddex boqol iyo soddon garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhahdaan raggu afartan garaam buu ka weeyey yacni isku celcelinayana afartan garaam bay ka ka miisaan yaryihin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad ogsajiin neefsato oo dhana dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cuntaa allaaliya waxaad ogsajiin cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda aynugu jirta waxay idhaahdaan laba iyo labaatan dasimitr dasimitr kama taqaanin santimitr maaha hoos uga sii kac dasimitr labiyo labaatan dasimitr oo murabbac ah yacni square ah labiyo labaatan dasimitr intuu leegyihin somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar santimitr waa dasimitr labiyo labaatan dasimitr oo square oo maskaxda bini aadamkaa ka midii bay idhaahdaan waxa ay qaadi kartaa labaatan waxay qaadi kartaa bay dhahaan labaatan milyan oo volum ama buug inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta alleeg aad wadato waa labiyo labaatan dasimitr in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin labaatan milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan axad alculamaa waa brofesorka la dhaha mark rosizon oo ka mid ah culammada maskaxda daraasaysa ee jaamacadda california sanawaad badan buu daraasaynayey kadib buu wuxuu leeyahay haddii buu yidhi maskaxda bini aadamka maalin kasta cashra macluumaad fi aniya loo sheega buu leeyahy second kasta toban shay haddii loo sheega buu leeyahy secondka waa ilbedhaqsi halka minit baa lixdan second ah sekond kasta ama aaniye kasta oo ka mida nolosha qofka haddii loo sheega buu leeyahay toban shay toban macluumo loo sheego muddo lixdan sannadooda lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa sekond kasta toban baa laguu sheegayaa shay lixdan sannadood baana lagugu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagugu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan waaxid calaa milyoon min xajmi alcaqli buu leeyahay waaxid calaa milyoon min xajmi alcaql sida daraaddeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyey maba isticmaalo bay leeyihin cashara filmia mooyaane boqolkiiba toban ayuu ka isticmaalaa bay leeyihin waxaa lagu tilmaamaa qoladan combyutersku waxay ku xisaabtamaan gigahert inuu processorku inta uu gigahert uu per second jari karo waxay yidhahdaan maskaxda bini aadamku 400 milyuun camaliya xisaab bay fi daqiiqa samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyuun macluuma ayay fi thaniya mucaalaja ku samayn kartaa any computer dunida yaalla saan uma qabto waxaa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin lix boqoloo mayl kaybalka iyo waayarka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihin iyada xidhiidhadeeda daakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihin inta xidhiidha ay samayso un waxay ku tilmaamaan axad ulculamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa t v iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegaraaf iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiya dunida yaalla haddii inta la yareeya buu yidhi caqliga biniaadamka oo kale loo ekaysiiyo waxaasoo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay biniaadamka maskaxdiisa yacni all telefon dunida yaalla wax allaaliya waxa switch dunida yaalloo la ysku daro maskaxda adiga ku saaranay intay broses garayn kartaa ka badan sida daraaddeed ayuu axad alculamaa waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasuub ama kombyutar maskaxda uun bal ku dhodhow haddaynu isnaano sameeya waxaa dhici lahayd buu yidhi inaynu samayno guri toban dabaq ka kooban oo toddoba boqol iyo toddobaatan mitir square ku yaalla buu leeyahy yacni bini aadamku keebeladiisa wixiisa hadduu isku xidhxidho kombyutar aad tidhaahdo maskaxdan yare adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eg wax qaban kara in la sameeya waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga ah toddoba boqol iyo toddobaatan mitir square oo toban dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barmajadiisa imisaa la samayn karaa buu leeyahay taa iyada reebba yacni brogramsku ku shaqayn lahaa inta lagu samayn karayo iyada reebba waxa meesha yaallaa wuxuu yahay daaqada inugu jirtaa inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalna ayaa aad u kala yar idan innagu waxaynu shaqo ka dhigannay daaqada intaa leg ama awoodda intaa leg inaynu cadilo oo aanay waxba qabanin waxqabasho la-aantu waa maxay qofka bini aadamka ah gacantaada maalan haddaad halkaa dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto toban daqiiqa haddaad ku hayso marka dambe way ku daalaysaa abaad leear gacantiiba way kabuubiyootay haddii lagu idhaha saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaayo hadhow ku damqato waayo shaqadaad tirtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga haddii la shaqo tiro howlgab baa ku dhaca howlgabku suu ugu dhacaya maalan miaal basiitaan idsiiyo anigaigu dhacay barbaraanigoo ka soconaya gaadhi fuusho muu nala qallimay gacan baan ka jabay dabeetana bahalladan yaryar ee lafaha gacanta ku jira ayay buray mid ka midaa jabtay waa lay rakibay ilaa halkaa lay xidhay shan iyo afartan casho markay ku xidhnayd baa layga furay jabuuta laygaga furay dabeetana waxaa la yidhi wale waa ku jabantay dib baa haddana lay rakiba yurub baan la tegey toddobaatan maalmood markay igu rakibnayd baa la furay dabeetana waxay dhaheen weli way ku jabantay maa laftii yarayd weli may rakibmin laakiin gacantaydii bay halkaa dhaafi weyday waa ninety degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaasay joogtaa deetana waxay igu yidhaahdeen laftan yara jabtay iska illow imka khatar kalaa ku haysatee gacantan sidaynuu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna laftana iska jabnaato waxba layma qabtee fysiotherapy baa lay diray halkaa dhudhunka iyo muruqaa sare cududaa laygu dhegaa waa layga cabaadiyaa saddex cashaan imaadaa xoog baa lay qabtaa waa laygaga cabaadiyaa marka qayliya acbaar baa laysii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yaru kala baxaysu kala baxaysay maalinta dambay dhaa gacmaha isku dherari labadeedii gacmood way isleegiin ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinayay maxaan u jeedaa yacni waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkaee shaqada taqaane sida tan ahayd aan waxba qabin haddii la xidho way howlgabtaa haddii la xidho sidaa laga dhigo way howlgabtaa mushkiladda ayna haysataa waxay tahay daaqadii aan layna siiye awoodeennii ayaynu xidhnay markaasaa waxaa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buugga wax lagu qortaa inay fiican tahay kombyuutarka iyo waxaan in la isticmaala inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno oad wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar in lagu tadriibiyo in yar gacantayda intaa la kala furo kale inuu kala furaabaad u baahantay jidhka bini aadamkaahi waa sida loo traingareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaynu ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halkuu cayaaraaba uu weye waayo wuu traingareeye kuwa feedhka cayaara qaarkan sare u waaweyn mijuhu waa wax dhuudhuuban sababta waxa weeyaan qaarkan sarea loo traingareeya kuwa kubadda cayaara mijaha waaweynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuba mushaarka markay iska bixiyaan waa feedho yaryar laakiin caguhu way waaweeyiin waa loo traingareeyey yacni qofka bini aadamkaa meesha la kobciyaa kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aada u fudud bukhaari haddii la qali lahaa maskax intee dhaleeguma ku jirtay kama badnayn kuwa kale casrigiiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaaye ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii labaatanaad waa albert einstein einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmala markii dambena maraykan noqday waa cilmiga fisigiska nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear wiibankan la sheegaya iyo fikradahan tv-yadan iyo waxan iyo waxaasoo dhammi nadariyaad fiisigisa uu leeyahy bay ka soo burqadeen waxay yidhaahdaan waa caqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan caqliga dee intoodunba yaqaanine waxay yidhahdaan markay intoodii isku dardareen waa caqligii ugu weynaa ee qarnigii labaatanaad dunida soo mara bay yidhahdeen sidaa daraaddeed bay waxay yidhahdeen ninkan yaynan aasine bal aan eegna maskaxdiisa waxa ku jira einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxaan ninkan ku jira iyo hayru caadigaha waxay yidhaahdeen einstein maxaa loogu tagaad umalaynaysa qof bini aadama caqligii baa loogu tegay bay yidhaahdeen wax ka badanoo ku jiray maskaxdii einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yidhahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiiyo u adeegsado idan bukhaari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad imaamu axmed wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyey inay maktabadiisa yihiin abu zarca wuxuu rumaysnaa maktabadiisu wuxuu qaybay inay tahay shaafici saasuu rumaysnaa a'immadii hore saasuu ninkuu cilmigiisa laabtiisu ku sitay kumaankumka kitaab aynu sheegayno imaamu tabari ba ardadiisa wuxuu leeyahay aan idiin yeedhiyo tafsiir ee qorta himmadaa yaraatay buu yidhi da imka waxba soddon majladood buu yeedhiyey tafsiir soddon majaladood uu yeedhinaya waxaanu leeyahay himmadaa yaraatay ma yaraantunbaa lagu bilaabaa maya bacd alculamaa baa waxay qoreen kitaab la yidhaahdo man xafida alqur'aana bacda alarbiciin buu nin qoray afartan jir raggii dhaafaya qur-aanka qaybay oo maxaad qur-aan sheegaysaa ashar a'immadeedii nin ka mid ahaa konton iyo afar jir buu ku bilaabay wax qorista waa imaam alakbar lilashar laakiin konton iyo afar suu magaalada isaga joogay markuu afar iyo konton jir marayay ayuu yidhi nin maad waxbaratid horta wakhti badan baaba kaa lumaya waa bilaaba ashar buu soo galay dabeetna waa soo waday waa soo takharujay imaamul ashar isagoo ah buu dhintay sagaashan jir da'diisuna marayso sagaashan iyo afar sannadood meelahaasaan filaya inuu ku dhintay mise sagaashan meelaha laakiin wuxuu dhintay isagoo imaamu ashar ah yacni wuxuu aaminsanaa awoodda iyo daaqada ku jirtaa inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa idan waxa mushkiladda meesha taallaa baynu leenahay ma aha waxaa mushkiladda meesha taalla waxay tahay kow innagoo jahli uu inagaga sugayay nafteenna ilaahayna uu ina leeyahy subxaana wa tacaala wafii anfusikum afalaa tubsiruun wafii anfusikum afalaa tubsiruun ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegayoo le wacallama aadama alasmaa'a kullaha aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray waxaa la baray aqoon malaa'igi ay ka caajistay oo samayn kari weyday hadda aadan inankiisii umaadadna tahi meel kale kamaad iman aadamkaa ilaahay leeya subxaana wa tacaala asmaa oo dhan baa la baray inankiisii baa tahi taa macnaheedu waxa weeyaan inaad wax kastaba samayn karto masalada markaa meesha taalla waxa weeyaan jahliga aynu nafteenna jaahil ka nahay ayaa waxay keentay inaad arki weydo xoogga alla ku siiyey subxaana wa tacaala iyo awoodda aad haysato sida daraaddeed ayaa waxa dhacday in aad waxba qaybi kari weydo ama inaad wax baran kari weydo ama inaad xaafid noqon kari weydo nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuyna leeyihi almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allah min almu'min aldaciifi wa fi kullin khayr ixris cala ma yanfacuk wastacin billahi walaa tacjis wain asaabaka shayun falaa taqul low annii facaltu kana kada wakada walakin qul qadara allah wma shaءa facal faina low taftax camal الshayطaan nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa mu'minka xoogan imaamu nawowi wuxuu leeya xoogga la sheegaya waa quwa nafsiya buu leeyahy mu'minka xoogan baa ka khayr badan buu nebigu yidhi mu'minka daciifka ah labadabana khayr baa ku jiro dee iimaan baa ku jira nabigu wuxuuna leeya ixris calaa maa yanfacak ixris aw ixras labadaba waa la sheegaa ku dadaal baa la yidhi waxa ku anfacaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caynkaas buu ina leeyahy waxa uu ina leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wastacin billaahi walaa tacjis walaa tacjis walaa tacjis labadaba waa la sheega ilaahay kaalmayso subxaana wa tacaala iyo marnaba ha cajsinin cajsiga ugu weyni waa adigoo awooddaada arki waaya ina aadamkii walaalkii dilay waa kii awooddiisiiba arki waayey dabeetana walaalkii un tuurta iskaga sitay ee ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray maxay quraab tuka waxbara dabeetana wuxuu idhi acajastu an akuuna midla hada alguraaba fawaariya sawata akhi war ma waxaan ka caajisay ma waxaan ka hoos maray tukaha kan xoogga wuu qabaye jahligaa hayay xooggiisii wuu qabaye tukahani in cilmiyuu ku kordhiyey jahligaa hayay tukahani silsiladii ku xidhnayd buu ka furay oo silsiladaan rabaa inaynu galabta iska furno yacni qof bini aadama oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oon wax qaybi karin ma jiro bal eh waxaan tilmaamaynaa leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaalla bale ay abwaabta u samaysteen baabu tacawudi min aljubni baabu kada ay abwaabta u samaysteen waxaa ka mid ah saxiixaynkii iyo khayrkiiba ku soo arooray ducada nebiga inay ka mid ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galo allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasal bale waxay ka mid tahay awraadda yowmiga laga rabo qof kastoo muslimi inuu akhriyo subax kasta markaad soo toosto waxaad tidhaahdaa baa lagu leeyahy ilaahu waxaan kaa magan galay cajs cajsigu waa cadam alqudra iyo kasliguna waa wixii aad awooddo ka wahsato ilaahu awooddarran kaa magan galay iyo wahs iyo tamardarro waxayn tilmaamaynaa leenahay mushkiladdeenna waxay tahay hankeennaa yaraaday sida awgeed iyo waxaynu ku qanacnay in hoose laba mid qaarkeen waxaabay ku qanceen qur-aankana inaan la qaybi karin koow qoladeenna qur-aanka qaybtayna waxaa laga yaabaa inay bes halkaa ku qanceen halkaa haddii la gaadhay halkii u sarraysay in la joogo laakiin waxaan leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bini aadam bal eh innaga ka fursad badan markay furaska tahay furaska bukhaari wuxuu lugaynayay intuu bukhaare ka soo lugeeyey ilaa masar ilaa ciraaq ilaa shaam ilaa iyo xijaas ayuu maalimo dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhammeeyey siduu waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxaa laga yaabaa kili kombyuutarku ha taabata inay kaa xigto ama kitaab aad maktabadda ka qaadata inay kaa xigto wuxuu bukhaari intaa la lugaynayay furaskii adigaa haysta laakiin waxa yaallaa waxa weeyaan hankaagaa yar hankaynu niyaddaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu is leenahay xaqiiji baa yar marka horeba meel fog baanad kama fakeraynin qofka bini aadamkana hadduu hankiisu yarya waxba maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka ka mida riyaad saalixiin baa musaabaqa loo qabtay inan muslimadoo masriyadii laba maalmood bay ku qaybtay atacjabuun waa riyaad saalixiinka waa laba kunoo xadiis maalinba kununba iska tuurtay labadii kunee xadii laba maalmood bay ku qaybtay muna saciid gabadhan la yidhahdee macruufkaa waa gabadh xifdiga ku macruufa buluuqilmaraam toddoba saacadood bay ku qaybtay buluuqulmaraamka soo ma taqaaniin kitaabka dhigataana buluuqulmaraamka la yidhahdo toddoba saacadood bay ku qaybatay muna saciid waxay qaybsantahay ilaahay kitaabkiisa saxeexaynka bale waxay qaybsantahay alummahaati alarbaca alcashara waa haweeney afar iyo tobanka kitaab ee sunanka ugu waaweyn bay korka ka haysaa maxaa dadka hadda nool sheekh moxamed xasan waladudu shanqiidiga sheekhagan ah waa sheekhaa konta jirgaadhay imikuwa afartanka dhaaf arbaciina fanan buu xifdisan yihi waxaa laga yaabaa maktabadaada inta kitaab taaliya inta qalbigiisa ku jiraa inuu isagu bato waana qof bini aadam oona afartan kaba gaadhay ama imika afartan ka tallaabaya waa han waxa kani culamaa'i shanaaqita shanqiid markaad tagto qof aan wuxuu yaqaan qaybsanayniba ma joogo shanaaqidadu ma bini aadam ka gaara bini aadamka kalea maya waa niman afrikaana oo inoo eeg oo reer miyiya oo geela haysta iyo inta aynu haysanno oo nolosha intaynu kaga noolay in kasii liidataba kaga nool laakiin waa wada xifdisan yihin nin kastoo sheekh lagu sheegaa ninkuba maxamed xasan waladudagoaba wuxuu leeyahay afartan fanni ninkaan wax ka aqoon dee sheekh lama yidhaahda buu yidhi afartan fanni ninkaan wax ka aqoon qofku wuxuu yaqaano wuu qaybsan yihin waa wax fudud wax weyn maaha inan soomaaliyeed waa ingiriiska jooga ingiriisku ka yimi meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yidhi markaan salaada subax ka baxaan fadhiistaa ilaa toddobada dhowr bilood buu ku qaybay qur-aanka dabeetana wuxuu ku xigsiiyey alfiyat ibnu malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyey alfiyat siyuuti in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyey shaatibiyada in yar buu wuxuu soo qaada buu iska qaybay sheekh iminka urduniya oo khaliijka culammada ka sheekhaa ka midi ingiriisku ka yimi raggii rabshada badnaa ee meelaha ingiriiska joogay buu ahaa dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi urdun laba sano meelahaasuu masaajid isku xidhay hadda waxaad aragtaba uu qaybsan yahay kitaabka hadd istidhaahdo balkan sheeg sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa uun kitaabku akhrinaya ma aha bashar caadiya dadka kani yacni dad dadka ka gedisan maaha hawshaad haysaabuu hayaan shaqadaad qabataabay qabtaan sadaa saddex dumaray qabaan aabba yihiin carruur bay u shaqeeyaan waxaad wadaabay qabtaan laakiin xaggee wax iska weydaarsan yihin waxaynu leenahay waxay wax iska weydaarsanyahin labadan shay baa u baahan inaynu fahmno inaynu han yeelanno caaliyilhimma inaad noqoto qofka caaliyilhimma waxaa lagu yaqaana inuu casiimo leeyahy inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalin intaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashiyana iswereeriso hadhownaad xagga dambe kitaab ka tuurta maya maya inuu noqdo qof casiimo leh faidaa cazamta fatawakal cala allahi buu ilaah yidhi markaad go'aansataan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta qofka caaliyulhimiga waxaa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa kuu imaam ibnuljawsi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqoniima buu leeyahy yacni meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqoniimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyulhimma waa qof raba shaqada uu qabanayo inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi ilkitaaba biquwa baa ilaah yidhi yaxyaw kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxaa ilaahay subxaana wa tacala inoo tilmaamayaa waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ninka dadaala ee dantiisu aakhiro tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa uga mahad celiya waxayn leenahay qofka caaliyilhimmaga ahi waa qof wakhtiga bakhayl ku ah waayo labiyo toban minid haddii beyj qur-aana lagu qaybayo imise saacadood baa kaa luma maxaad labiyo tobankan kaaga dhigay wax weyn waxay idhaahdaan culamada culamaai nafs insaanku bay idhaahdaan atacwiid waxa la idhahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waaye bay idhahdeen meel kaleu isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi daynu isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalle waxa weye waxay dhahaan caqliga bini aadamku waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci qaybna waxay ku sheegaan alcaqli albaatin aw illa shacuuri alcaqli alwaaci waxay ku tilmaamaan waa caqliga soo jeeda waa caqliga taxliiliya waxaan xawaastu ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warama fekera wax sheega caqlina waxaa la yidhaha waa caqli lbaatinka caqli lbaatinku waxay idhaahdaan waa xajmi aad u weyn isagu caqli lwaaciguna waa wax yar bay idhaahdaan laakiin waxaa yar baa hogaamiye bay idhahdaan caqli lwaacigu markaa wuxuu u dhigmaa bay idhahdaan waa naakhuudaha doonta wada doon weyn buu wadaa laakiin isagu waa naakhuudo yar caqlilbaatinka waxa la geliyaa ma lumaan waxaad see u baahantahay inaad ka dhaadhiciso shaygu markuu caqlulbaatinka caqlulwaaciga ka sare waa kan fakere ee taliya ee warrama ee warka sheega laakiin intaad soo jeedana wuu soo jeedaa markaad hurdanaysna wuu seexdaa wuu maqan yihi caqlilbaatinku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba wuu soo jeedaa wixii loo dhibana waa ilaaliyaa caqlilbaatinka waxa wax loogu dhiibaa ku celcelin iyo ka dhaadhicin altasdiiq watakraar baa ugu badan bay idhahdaan in la fahamsiiyo laga dhaadhiciyo laguna celceliyo isagu bay idhahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa dabeeca iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu bedelaa yacni dhaqan buu u bedelaa maalan waxaa laguu sheegay xadiid nebi calayhi salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato socaynkaa maaha xadiidkaasaynu haynaa maalinta koowaade xadiidka laguu sheegay ee sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiidkii hadhow markaad maqaaxida tagtaan ee shaaha dalbataan umaad bidixda iskaga yara qaadoonkaasuu sheekhu ku yidhi ka daayo midigta ku cab waad iska dhigto midigtaad ku qaado waan ilaabay baa tiri sheekh midigtaad iskaga cabta saddex afar shanta cashee hore marna bidixdaad ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinaysa umaad xasuusanaysaa adagaysaa masoonaysa war shaydaan baa nala cabay midig midigtaad ku qaadanaysa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa lasoo dhigayaa midigtu baad ku qaad weligaa bidixda ku qaban maysid waad iska barata waayo waxay idhahdaan caqlil baatinkay degtay uma baahnid inaad fikirto tidhaahdo ma bidixdan ku qaadaa ma midigtan ku fikrad lagaama rabo lagaama raba inaad tiaada bidixdiiyo midigta teebaa go'aanku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay idhahdaan maalan askarta askari haddaad doonaysa bay idhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tirengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto is idhaha socod bilow bidixduunbuu dhaqaajinaya halka qofka laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidix kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqlil baatinku bay idhahdaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaanay in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqlilbaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlulbaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daalli intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mida xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun intaa dulka xaadisay caqlil waacigaa haya oo safxadaad ka fekeraysaa oo aayadda aayaddii ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaada eegeegaysaa oo maskaxdu waabay xisaabinaysaa intaa weli caqlil waacigii baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna uma baahna inaad ka fekertee sidaa faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan wakhtigeenna ka faa'iidayno oo isku dayno inaad wakhtiga ka faa'iidaysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahannay inaynu ilaahay barino tala saarino gabadhaan ilaa lix iyo toban jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa una sujuuddaan ilaahay ku baryaa ilaahu intaana aadaan kuu dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba unbay leedo markaan dhammeeyumaa idhahdaa ilahu adaan kuu dhiibay nebiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam acjasu nnaasi man cajasa can idducaa dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaasaa ugu caajisaysan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kastoo aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u tala saaranno waxaynu u baahanay maalan cilmiga barashadiis waa tarkiiska bay idhahdaan caqligu marka wax qaybayo waxay idhahdaan toban daqiiqadood oo tarkiis ah ayaa toban saacadood oo aad kolba derbi daawanayso ka fiican walidaalika bay idhahdaan nin ardayga xaafidka wax qaybaya waa inuu qaybaa meeluu caqliga tarkiisin karo oo aanu wax mashquuliya arki karin oo saa daraaddeed bay culimmadu waxay idhahdaan inta ugu badan le qaybis waxa ugu fiican suxuurta iyo wixii ka dambeeyay ilaa salaada subax ilaa intaasi waayo wakhtigaa bay dhaaheen jawiguna waa haadi dawda iyo qayliya buuqtoona maqlimaysid calooshuna bay idhaahdeen ma buuxdo calooshu hadday buuxdayana waa inkaar waa iyadaa dhiiggaba inta badan cabto ood mashquulaysa laakiin markan bay leeyihin jidhkuna wuu fudud yahay calooshuna ma buuxdo dhiigga inta ugu badan le maskaxdaa qaadanaysa qofkuna wuu tarkiisin karaa bay idhahdaan idan waa waqtilxifdi bay ku tilmaami jireen culammadii hore inuu yahay wakhtiga ugu fiican ee uu qofku wax xifdihi karo waxaad kaloo u baahan tahay imaam xasan ilbasri baa wuxuu lahaa war nafta buu yidhi haddaanad xaqa ku mashquulin baatilkee kugu mashquulinaysaa nolosha ma jiro wakhti firaaqa layi iminka bishan horta waan shaqaynaya bishaad shaqaynaysana qayb waayo noloshu wakhti firaaqa aba ma leh mar kasta howl nooca unbaa ku haysataa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahy iyadaa baatilka kugu mashquulinaysaa adigu shuqulba waayimaysid adigu shuqul waayimaysid mar haddaanad shuqul waayin adigu shuqulka xadee shuqulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaasoo fulo ahmiyad kuu kale leh oo priorities kuu kale kuu kale fog waxaad kaloo u baahantay albia almusabita inaad ka tagto dadkan dadka cajsi geliya waxba lama qaban karo waxba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaaulka tafaaulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaagga in waxa la qaban karo culamaai nafsi waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan alrasaa'il alijaabiya walrasaa'il alsalbiya wax la yidhahday sheegaan waxay yidhaahdaan risaalaadka iijaabiga bositifeka wanaagsan iyo wargaysyada ama dhambaallada negatifeka ama xun maalan bay yidhahdaan ilmaha yare qur-aanka aad u dhigaysa haddaad tidhahda habi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaankani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihin ximaar culamaai nafs waayo waxay leeyihin haddii lagu celceliyo caqlulbaatinku galaa bay yidhahdeen caqlulbaatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yidhaahdeen tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicantay inaad tidhaahdo inaad adigu yaro samabayso tidhahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa shan mirin halkaa u bax intaasaa ugu filan bay leeyihin inuu qaybo walidaalika xataa waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwan psychologiga markay ka warramayaan wax haddaad rabta bay waxa laga yaabaa nafteenna inaan wali baran wax haddaad rabta bay dhahdeen nafta inaad ka dhaadhicsa intaad cidla fadhiisata bay yidhaahdaan u sheeg adigu naftaada oo kor ugu dhawaaq bay yidhaahdaan ma arrintaa ka warran waxay leeyihin intaad cidla fadhiisato waxaad tidhaha qur-aanka waan qaybi karaa waan qaybi karaa waan qaybi karaa waan qaybi karaa waan qaybi karaa waxay leeyihin waa risaala loo diraya bay leeyihin caqliga aamusnaa xataa bay idhaahdaan sida negatifeka ah u isticmaalin bay dhahdaan waayo tadambuu qabtaa bay idhahdeen maalan negative ha ku isticmaalin yacni ma awoodi karo inaan wa ma ihi faashil ma ihi faashil ha odhanin bay dhahdaan faashil ku qabanayaa bay dhahdaan waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya waan guulaysanaya daadhe bay dhahdaan waayo waxay dhahaan caqliga bini aadamku haddii lagu yidhahdo matalan iminka bay yidhaahdeen faras madow ha ka fakerin maskaxdaadu marka ugu horraysa waa faraska madow bay qabanaysaa bay dhahay dii iminkaan ku yidhaha faras madow ha ka fakerin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhaahdaan waa negligible ma ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan attafaa'ul waalkalimaat atayiba qofku inuu isticmaalo weeyaan nafta inaad u sheego noloshu sucuubaad bay leedahay waad daali kartaa mushkilad baa kaa hor iman kartaa waxaasi laakiin waxaa loo baahanya inaad ka dulboodo waxaa loo baahanya daaqaadkii kugu kaydsanaa inaad dib u adeegsato waxaa loo baahanya inaad isdhiibin nolosha isdhiibkaa ugu liita waxaa loo baahanya markaa inaad tidhahda waan qaban karaa waan qaban karaa waan qaban karaa waa qaybi karaa waa qaybi karaa waa qaybi karaa sida awgeed nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahayay waxay idhahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaa sii horbooda oo kusii hor socda ninku wada walidaalika ba waxay idhahdaan jawharadu bay idhahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad istiraahda daahiri biyo badan haddii lagu shubo shubo shubo shubo aakhirka way daahiraysaa laakiin waxaa ka fudud bay dhahay intaad ka qaado aad maydho in yaroo biyaa nuskoob baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaallay haddaad biyo ugu darto darto darto darto waa taa macnaheedu waxa la mida bay idhaahdaan dadka musbitiintii hadday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karun haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihiin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaana wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenahay lixdan sannadood haddii second kasta toban shay laguu sheegayo wan hal loo qaybiyey milyuun awooddii maskaxdaada ka mida baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacanta idii xidhantay un aanad ku dayin inaad kala bixiso yani waxaad u baahantahay inaad kala bixiso caqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahantahay daaqada alla ku siiyey subxaana wa tacaala inaad ka mahad celiso inaad ka mahadnaqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahantahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigta iyo waxaasoo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaynu u baahannahay alcawaamil almu'athara alkharijiya oo ah waxa nafta dhiirigeliya maalan haddii lagu idhahdo halkaa afar saacadood istaag waa adagta afar saacadood saama ku taagnaan karaysa ciqaab bay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin haddii la yidhaahdo hargeysa maanta ninkii afar saacadood taagnaadaa toban dollar buu leeyahay ciddii celahayd inaad arki jirta ma malaynaysa lama arkeen waayo tobanka dollar baa muuda toban kun oo dollar haddii la sheego afar saacadood oo qudhoos la sara taagnaado dhabar iyo meelku xanuuntaba ood isgiijinaysaa den noloshu waa caynka waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro waxbaro waxbaro caraaqil baa jiraysa kaa hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'asaraad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee ma mu'asir ka weyn baad garanaysaa jannatin carduha asamaawaat walard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan balleeg iyo waxaanoo dhan ka weyn inaad helayso afar iyo toban iyo labaatan batee taagnow toban iyo shan iyo tobanba u ictikaaf inaad qur-aan xifdido culammadaan kuu sheegay aan leeyahy waxaan baadhay man xafida alqur-aan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsan yihiin waad qariibsanaysaa xafid alqur-aana kada kada dabeetana waxaan leenahay qof waliba waxbuu qaybi karaa da' kasta joog da' kasta joog cidda aan la hadlayaa maanta maaha dhallinyaro waayo dhallinyaradu hadday soo bilaabayana fursaddii bay haystaan waa da'da roonroon ee isle wakhtigiibaa idin dhaafay war habeen idinkama tegin ninkaasi konton iyo afartan jirka ahaa afar iyo konton sano jiray baanu leenahay baa sheikhulezer noqday idan caqligiina alle uu ku siiyeyna waad haysataa waxaad kale u baahantahy waxa weeyaan waqtiga inaad ka faa'iidaysato waxay yidhahdaan hajmat lwaqt inaad adigu waqtigaaga weerar ku ahaato oo aanu kaa dayacmin aad ilaaliso waxaad u baahantahy makaan munaasiba inaad heshid oo aad wax ku qaybtay ama wax ku xifdidid waxaad u baahantahy bay yidhahdaan muntadim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahantahy bay yidhahdaan tikraarkaasi tirada badan le inaad samayso waxa runtii aan sheegi karnaa mase akhriyi karnaa wax badan waxaan aan ka warramayaana wax khayaal maaha xaj ka mida xajajka ayaan tegey axad alculamaa baan khaymadiisa ku soo booqannay niman dhallinyaraa baa la joogoo fataawida ka fatwoonayay markaasu wuxuu dhi nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeetana markay qur-aankii qaybeen sunankiina way qaybeen iminkana musnadu imaamu axmed afartan kun oo xadiido imaamu axmed ay haddana wadaan buu yidhi iyana waa qaybayaan waa niman dhallinyaro iska caadiya waa nolol caadiya ku nool dee innaga waan laynuguma eegin waxa layna yidhi waxba lama baran karo waxa layna yidhi waxba lama qaybi karo waxa layidhi waxba lama noqon karo saa daraaddeed baynu waxba noqon weynay laakiin maanta waxaan idin leeyahy war waxbaa noqon kartaa bukhaari waa idinku jiraa ee waa lasoo qaban la'yahun bukhaari kelmad baa soo saartay isagoo fadhiya jalsadii isxaaq ibnu rahwey axadu a'immati alxadiid shuyuukhdiisii ka mid ah isagoo jalsadiisa fadhiya ayuunbuu sheikhu maalintii wuxuu yidhi ma alle helo low mid idinka idinka midi talow muu uruuriyo axaadiistii nebigee ka asaxday kelmadda unbaa bukhaari qub ku tidhi isagoo jalsada iska fadhiya ayuunbuu sheekhiisii wuxuu yidhi talow ma alle helo nin idinka idinka mid ah oo ururiya axaadiista saxiixa ah haadihi alkelima baa anfacday imaam albukhaari dabeetana wuxuu u xidhxidhay inuu kitaabka bukhaari qoro laakiin bukhaari inuu qoro juhdu ku bixiyey habeenkii labaatan jeer buu kici jiray mararka qaarkood habeenkii labaatan jeer ayuu mararka qaarkood faynuska shidan jiray imaamu dahabi imaam albarzali muxadid ahaa imaam almusani ay raggay muxadidiinta wada joogeena ayaa maalin arkay dahabiyo wax qoraya dahabi aad buu u far fiicnaa dahabi wuxuu ku horreeyey cilmi alqiraa'aat iyo qur-aanka iyo xifdiga iyo xaggaasuu ku horreeyey dabeetana imaam albarzali unbaa arkay isagoo wax qorayo markaasuu yidhi khadkaagu fiicana waa khadkii muxadidiinta kelmadda unbaaba qub tidhi baa la yidhi imaamu dahabi markaasuu u dhaqaaqay cilmi alxadiid waa dahabigu ibnu xajar u cabayay biyaha ilaahu xifdigiisa haysii nin unbaa yidhi war far fiicanide fartii ahlu xadiidka aad leedahay unbaa lagu yidhi fartii ahlu xadiid ku yeeshay dabeetana yacnii eray baa loo sheegay imaamu dahabi dabeetana ka dhigay inuu noqdo imaamu dahabi dariskan maanta aan waday markaas waxaan rabay inaan idiin sheego culimmadeennii tagtay dad khawaariqul caada oo gaaro oo qiino gaaroo meel gaara laga sameeyey inaan ahayn saynisyahanada iyo aqoon-yahanada maanta jooga dunidee la leeyay cirkay wax u direen iyo halkanba ka baxeenna inaanay dad gaara ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood uu siiyey ay ka faa'iidayn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax u awoodi karaan nalkana arkaysaan ninkii bilaabay watson sagaal iyo sagaashan jeer markuu ka bixiyey markunaadkiibuu u baxay tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii berigaa bilowga ahaa ee waday waa wadaa waa bixi weydaaun waa ku soo noqdaa waa wadaa alfa mara buu ku shiday bay idhaahdeen markunaadkiibuu ifiiyey de waynagaa weli ifisanaynaa laambada dunida ninbaa gami waayey uunoo ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashanoo baxda mooyaane dabeetana markuu gami waayey unbay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhammina waa taa wada laambadda noqotay kelmaddaan rabaa maanta waxay tahay brograaminkii hore ayaa formating laydinkaga samaynayaa tacrifuun luqat alcombyuter waa taqaanin baan u malaynaya shayga marka dib loo masaxayo waa la formaat gareeyey bay yidhaahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina aad dib u formaat garaysaan ka formaat garaysaan cajzigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga waayo dadkii horena waan idinka sheegay kuwa maanta joogana tusaalehan ku badiyey inaan idinka siiyo qaar labaatan casho ku qaybay iyo qaar soddon ku qaybay iyo qaar bukhaari iyo saxiixaynka qaybay war haddadan haddadan maalan labadan inaan sheegay nin ka mid ah doctor yaxya alkhawsi maya doctor yaxya alyaxya xufaad alwaxyeynka websiteka la yidhaha ninka leh doctor yaxya alyaxya axad alculamaa madiina degan baan rajaynayaynu yihi yaxya alyaxya wuxuu leeyahy barnaamij sunanka la qaybsiiyo dadkiiyo qur-aanka ma taqaanin inta lagu qaybsiiyo qur-aanka dowladdiisu waa lixdan maalmood baa lagu qaybaa bes labada bilood ee ardada iskuullada ka fasaxa tahay ayaa lasliiskareeyaa arda buu laiskareeyaa xaramaynku keenaa labadaa bilood ayaa qur-aanka lagu qaybaa waa dowra lixifdi alqur'aan lixdan cashaa meel la fadhiyaa shaqo kale la qabanin lagana bixin cunnada un la cunaa loo ictikaafsay in qur-aankaasun la akhriyo la kala dhagaysto lixdanka cashaa rag ku qayba sunankuu dadka qaybsiiyaa nidaam gaaruu iska leeyahy uu raaco awalan bukhaari iyo saxiixu muslimku inta isku waafaqeen buu soo ururiyey kitaab gaaruu qoray kitaabkaas ardada loo dhiibaa matafaqa shaykhaan baa la qaybsiiyaa kadib ayaa ardayga waxaa la qaybsiiyaa manfarada bihi limaam albukhaariy oo gaara wixii imaam albukhaari uu dheer yahay waxaa la isku itifaaqsanyay kadib ayuu wuxuu qaybsiiyaa wixii imaamu muslim uu munfarid la yahay ee aan ku jirin bukhaari intaa markuu qaybsiiyo alfaadda ay mukhtalif u yihin baa la qaybsiiyaa kadib wuxuu raaciyaa sunankaa lasoo qaadaa abi daa'uud wixii aan bukhaari iyo muslim ku jirin ee uu gaarka layuunbaa lagu dulbineeyaa intaasaa la qayba termadi wixii aan saddexdii kitaabee hore ku jirin ee uu gaarka layuunbaa lagu dulbineeyaa rag unbuu soo saaraa sunanka qaybsan idan waxaan idin leeyahay shabaabka xufaadda ee qur-aanka haya iyaga waxaan leeyahay bilow baatiin haddaa qur-aankii haysaan ka socda xadiidka qayba culuumulaala qayba kitaab dambe idinkoo akhrinaya yaan laydin arkin kitaabka akhri inta aad ka qaybayso bes a'immat lmuslimiinna dhammaantood caynkaasay ahaayeen kutubtooda laabtooday ku siteen imaamu shaafici gabaygiisii muxuu ku sheegayay waa kiilo haddee cilmigu waxa qardaas ku qoran maaha buu yidhi oo waxaad qalbigaaga ku sidata un hazaali baa la yidhi baa beri kutub soo rartay oo isagoo wataa tuugi heshay markaasay dhacda markaasuu yidhi war kitaabadun iga taga cimrigayga wixii aan qoraya halkay ku jiraane war socabay ku yidhahdeen kitaab layne maalintaasuu tashada uu yidhi cidlaad qodaysi wixii dambe wuu qayba dee tuug dambe muxuu ka qaaday kitaabkiisii laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka kelmadda tani waxay fura u ahayd inaynu soo saarno dahabi iyo bukhaari iyo muslim iyo shaafici iyo abu xaniif iyo maalik waydinka buuxaan hadday culuum maadiya tahayna einstein iyo khayrkiiba waa idinku jiraan laakiin ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaha baad joogtaa iyo aduu afrikaan baa tahay iyo kan baa tahay iyo cajami baa tahay waxaas waa sheeko daaqada alla ku siiyey ilaahay uga mahad celi subxaana wa tacaala iskuna day inaad adeegsato ragga halkan ku ictikaafsanna waxaan leeyahay dee idinku lixdan cashaa tijaabinaysaanba inaad qur-aan ka qabataan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu